kulankangee kale ka qobadi magaalada baydhabo ayaa ku qayb galeen xildhibaano ku tirsan koonfur galbeed aqoon-yahano odayaalka dhaqankii hana kumida bulshada ayaa lanku ka hadali hanaan kariyadan fiiryowka dastuurka qabi qoraalka ee soomaali oo bulshada fikriyo iska dhaafsadeen kulankan oo yahay qaban qaabadi dallada bulshada rayidka soomaaliya ee soshensa yantii dooda dareertay dadkii ku qaybgali haana kumida weybayo ku hadaleena amyo ku doodana qodobo dastuurka ee weybana gebagabadii kulanka walyaabowyaha kubahi saxaafadan akhriday dhuul isaaq aadan oo wakiilka soshensa ee koonfur galbeed soomaaliya in doorka bulshada rayidka ah ee dib u eegista dastuurka iyo talobixintiisuba ay muhiim u tahay horumarka dalka gaar ahaan dhammaystirka qabyo qoraalka dastuurka waxayna ugu baaqayaan guud ahaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada gaar ahaan guddiga baarlamanka kormeerka dastuurka guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka wasaaradda dastuurka dowladda federaalka wasaaradda dib u heshiisiinta iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soo jeedin in ay hay-adaha shaqo wadaagta ku ah hanaanka dib u eegista dastuurka soomaaliya ay wada dhowraan nidaamka shaqo ee ay iyaga ka dhexeeya iyo heshiisyadii ay wadaageen in danta qaaska ah laga horumariyo danta guud ee hanaanka dib u eegista dastuurka in qorshaha guud ee loo diyaariyey hanaanka dib u eegista dastuurka soomaaliya aan loosoo bandhigi loo soo bandhigin iyadoo aan dib u eegis lagu samaynin in la abuuro guddi korjoogto ka noqda dib u eegista dastuurka oo ay bulshada rayidka ku leeyihiin bno muhiim ah in la helo khubaro soomaaliyeed oo la shaqeeya guddiga dastuurka ah dastuuriga ah ee dib u eegista dastuurka dowlad goboleedyada dalka waa inay xoojiyaan amniga iyo maamul wanaagga heshiisiyin iyo wadahadal loo furo bulshada soomaaliyeed laga soo bilaabo heer hoose taas oo garab soconaysa dib u heshiisi dib u eegista dastuurka in la helo waqti kooban iyo qorshe cad oo bulshada og tahay laguna dhammaystiro dib u eegista dastuurka in dastuurka si buuxda loogu qeexo ilaalinta mabaadi'da iyo maqaasinta shareecada islaamka muxudiin maxamed khaliif wayba uuse kumid ayaa dhalinyaradii ku qaybgalday kulankan waybanuusunu ku hadalay siduusan araga kulankan geeka runtii idanka faraxsana kulanku inteenha ku qaybgala maadaama bulshada in badan ku fahansanayna dastuurka waxyaabaha us-eeyey runtii kulankan walibaan aragnay kulan eed muhiiman ee bulshada qaybasha shildhiban maadaama walal ku hadalaah eeta masiirka danta ummadda soomaaliyeed unana ku mid ahna ummaddii soomaaliyeed oo ku qaybgala geeka haddana misna ku hadalaay masiiriyo dantiyo ka eedan dastuurka runtii waxyaabo badan ala ku hadalay oo ku mid ahay qaabka ururada bulshadii oon aragayn dastuurka waxyaabaha us-eeyey iyo kaalinta kuka eedan iyo caqabadaha horsuran intii bulshada qaybasha shildhiban la deersiyey runtii eedaana faraxsana kulanwaxyaabo diskaashan badan la sameeyey waxyaabo muuqada iyo waxyaabo la taaban karo ha ku bahay mae markiin ku horreyday oo baydhabo laka qobada kulananku ka hadalow dastuurka soomaali oo haaf e